dabinkanba geeli aad buu u xanuunsan yahay geela jooga saddex gose iyo midka jooga kawaanjeerey isku sibaa xanuunsan yahay barbiya hadda naga dhammaadayna geela wuxuu galay gol geela halkaasuu aaday gendibuu geeli soo cunay geela cudurro aan caadi ahayn oo horaan aan looga baranin aanan lagu aqaanin yuu kala imaaday meesha gosha uu ka imaaday geela xanuunkiisa waa dhowr nooc saddex qaybood wey qayb way waalani oo say u joogtay carari heer wuxuu joogaa dadka hooskiisa hataa geel uu ka cararo suuqa markii loo soo wado dadka wado hooskiisuu ka carari geel waxaan kaloon ka warqabaa geela sida aad asagoo caafimaad qaba aad u ogeed neefka isagu dudumaha iyo carada jiqhayaad umaanu carada cunaha kadib geeli haddii lasoo xareeyey fiyoobi haddana saad oo ugeed geela xarada suu ugu jiro subaxd markuu waaga beriyo saddex iyo laba neef oo bakti oo geela dhex yaalaan baa xaradiisa la arki calaamado noocaas oo ogwaxayshiin aan la garanaynin oo gandigaa geela soo cunay loo maleynahayo horaana aan lagu sii aqaanin yuu geela xanuunkiisa noqday waxaa kaloo u dheer bahal boog ahoo geela jirka kaga jirto oo qaybna geeleyda horaan ay u taqaanay oo layihahda cadho qaybna la yidhahda qarfad oo horaan ay u taqaanay oo caadi uheyd geeleyda oy dhihi jireen tan waxaa layidhahda qarfad tanna waxaa layidhahdaa cadho daawadanay leedahay saanaan u isticmaali jirnay isagoo cadhadii iyo qarfadda ay qabaan boo haddana xanuunkaa geela la soo siyaaday dadkii xoolodhaqatada ahaa ee joogay faafi iyo area dhadhaab oo qaybna saddex gosa qaybna kawaanjeere cabasho aan caadi ahayn oo dhanka geel ahay muujinahayaan dowladda countiga waxaan ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsi badan dadkaas xoolodhaqatada haddaan daawo lala soo gaarin waa xaaladda caadi ma ah dadkaa xoolay ku tiirsanaayeen shaqo kale ayaga mayna heninoo dhaqankooda iyo mustaqbalkooda iyo noloshooda waxay ahayd xoolo xoolihina hadda culays fara badan oo dhankaas hayo oo xanuuna marka dadkaas haddaan sida ugu dhaqsi badan xoolahooda daawo lala soo gaarin waa xaalad aan caadi ahayn bay ku sugan yihin runtii